Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa tiro cagaf-cagafyo ah ka keentay dalka dibadiisa si loogu taageero beeralayda Soomaaliyeed. Agaasimaha guud ee Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamuud Maxamed Maxamuud ayaa ka warbixinaya cagaf-cagafyada cusub ee ay ku wareejin doonaan beeralayda dalka iyo waxa uu ka tarayo baahida beeralayda.
beertaa lagu falaa beertaa lagu abuuraa annaga annaga kii makiinadii carrada rogaysa un un baan hadda haysanaa laakiin adduunku wuxuu gaaray hal makiinadaasi intelligence afar shaqo isla qabanaysa waxay qabanaya qeedii oo carradii muxuu ahay carra rogi makiinadii yaambadii carrada rogaysay tii simaysay ku xijane tii laynka u jeexaysay ku xijane tii abuuraysay ku xijane hal qofaa mara dadkaasaana maanta waxaan rabnaa suuqi inaan wax kala gadano oon kula tartano annagana yaambadii aan la taaganahay marka waxaan rabnaa almihina yaambadii anagoo weli haysana waxaan kaashan inaan helno yacni waana dhaqan aada beeraleyda soomaaliya u taqin laakiin dagaaladii ahalku say u dhacena waxaa yaraatay keenideedii dhanka kalena maxamed cabdi xayir maareey wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda federaalk soomaaliya ayaa xusay in cagaf-cagafyadan ay ku taageerayaan beeralayda soomaaliyeed si dib loogu soo nooleeyo wax soo saarka beeraha ee dalka cagafyadan waxaanu doonaynaa inaan ku bilowno hay-addii caanka ahayd ee beeraleyda soomaaliyeed taageeri jirtay ee onot la dhihi jiray ayaanu doonaynaa inaan ku bilowno ee burburtay oo aada ogeydeen siday u caawin jirtay beeraleyda soomaaliyeed waxay lahaan jirtay cagafyo ka badan kun iyo shan boqol oo cagaf oo meel walba gobollada dalka yaalla oo beeraleyda soomaaliyeed u shaqaysa oo shidaal ay ku shubto ama dowladdu ugu shubto oo nin kastaa uu buukin garaysan karo oo dalban karo raqiisna loogu shaqaynayo ama si firiya loogu shaqaynayo hadba siday u kala liitaan wasaaradda beeruhu waxay u taagan tahay inay dib u soo noolayso wax saasaarkii dalka iyo fuul iyo maaragtay cuntadii isku filnaashihii cuntada ee dalka wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa sheegtay inay wado dadaalo dib loogu soo nooleynayo wax soo saarka cuntada ee dalka islamarkaana agabkan uu yahay mid lagu taageerayo beeraleyda soomaaliyeed